tobanaan kun oo qof ayaa sabtidii banaanbax ka dhigay guud ahaanba dalka turkiga kuwaasoo ka soo horjeeday dagaalka israa'il ee ka dhanka ah xamaas banaanbaxyada ayaa ahaa calaamadii u dambaysay ee xiisada kordhaya oo ka jira turkiga kuwaasoo la xidhiidha dagaalka qasa oo qaar ka mid a dadka arrimahan kor joogta ee ay sheegeen inuu sii horiyey hadalka madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan keliya dhowr maalmood ka hor Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e waxaynu u baahannahay inaynu aad u xogganaanno marka israa'iil kuma samayn karto waxyaabahan argagaxa la falastiin keliya sidii aynu u galnay karabakh keliya sidii aynu u galnay liibiya waynu ku samayn karnaa wax la mida israa'iil ma jirto sabab aynu u samayn weyno Once you use words of military threats, I think this is something you cannot ignore.
markaad kelmado u adeegsato hanjabaado military waxaan filayaa tani waa waxa aanad dafiri karin haa dad badan oo wax falanqeeya ayaa leh tani dhici maysa berri balse marka aad waxyaabahaasi ku soo tuurto hawada kuwa maamulo militarigu waa inay isdiyaariyaan markaad isdiyaarisana waxa aad leedahay qorshayaal marka waa inaad u sababayso mustaqbalka kadib waa inaad tidhaahdo dhinaca kale ayaa hanjabaya waxa ay leedahay wareegga noocan ah ee nacaybka ah oo aan filayo inay halis tahay calamaanta dalka turkiga ayaa hoos loo dhigay si ay uga dhigaan maalin qaran oo ay ugu baroordiiqayaan dilka ismaaciil haniya oo ahaa hogaamiyihii xamaas hase yeeshee falanqeeyayaasha israa'il ayaa sheegaya in hanjabaadaha militari ee erdogan ay dagaalka xoogaysanaya ay geeyeen marxalad cusub galia lindentrus waxa ay ka tirsan tahay maxadka daraasaadka amniga qaran ee magaalada tel abiib uh, anti-Israeli rhetoric reflects uh, a mounting uh, frustration uh, in Ankara.
waxyaabaha liddiga ku ah israa'il waxa ay ka turjumayaan cadhada ankara ee ah in laga reebay hanaanka diblomaasiyadda si xabad joojin looga gaadho qasa iyo in la qorsheeyo mashruuca dibudhiska qasa kadib dagaalka hase yeeshee dadka qaar ayaa leh kicinta erdogan waxay aad u xigtaa dalabka hogaamiyaha turkigu uu ku kordhinayo mabaadidiisa maxaafidnimada wadaninimada ku dhisan ee salka ku haysa halka looga codayo amaba codka badan ka helo iyo cadhadiisa oo ay kiciyeen dalalka ay ka mid yihiin qatar iyo masar oo ah dadaalka lagu xallinayo dagaalkan ka socda bariga dhexe selina nasi waxa ay ka tirsan tahay london school of economics gaar ahaana waaxda daraasaadka turkiga There's nothing left anymore to stop uh, the leaders from going uh, in, in dangerous directions. And once there's ma no- jirto wax hadhay oo lagaga joojinayo hogaamiyeyaasha turkiga iyo israa'il inay u dhaqaaqaan jihooyin halisa mar haddii aanay jirin wax kale oo loogu hanjabi karo meelaha rayidka waxa aad tegaysaa goobaha militariga taasina waa halis shiinaha ayaa dhowaan martigeliyey hogaamiyaasha falastiiniyiinta taasi oo wejigabax kale ku ah dadaalada erdogan ee ugaga muuqan lahaa xubin firfircoon oo ah hanaanka diblomaasiyadda madaxweynaha turkigu waxa uu si furan u soo saaray cadhadiisa isagoo dalbaday in hogaamiyaha maamulka falastiiniyiinta maxamuud cabbaas uu raaligelin ka bixiyo diidnimadiisa inuu aqbalo martiqaada uu uga khudbadayn lahaa baarlamaanka turkiga xilli turkigu wada xayiraadda ganacsiga ee ka dhanka israa'iil dagaalka afkuna uu kordhayo ayaa dadka arrimaha falanqeeya ay ka digayaan in dalalkani ay hadda xaalad aad u halis badan ay ku sugan yihiin gaaliya lintadrus waa falanqeeyo ka tirsan maxadka daraasaadka amniga qaran ee magaalada tel abiib